waxaan uga digayaa dadka oo isku dayahay dhulka ciidanka asluubta inay qaybsadaan ay xadaan ani tuugnimaan u aqaana waxaas inay xadaan ay rabaan ha ka waan toogaan ma ka yeelayno waxaa weeyaan qaran baan nahay xoolaha qaranka ha lagu dheelo marna ma ogolaanayno ciddii rabtana ma ka yeelayno horeyna waa u sheegnay ciidanka asluubta dhulkiisa ha laga leexdo ciidanka asluubta dhulkiisa wuxuu rabaa inuu asaga dhisto asaaba ka yarba waaba naga yaryahayba manaa waxaan wax u laanahay ciidankii oo maaragtay xabsida waarjeyn lahaa ayaan boos u laanahay meelaan u dhisnaa u laanahay caafimaadkii meelaan ku dhisan ayaan laanahay xabsigii oo maaragtay oo naloo dhisayay ayaa maaragtay meel aan ku dhisan aan laanahay marka waxaan u sheegaynaa dadweynaha ummadda soomaaliyeed dadka oo hunguriyeynaya meeshaas ha ka baxaano nin wadani ah waxa weeyaan ma hunguriyey maxaa la yidhaahdaa meel dowlad leedahay inuu wax ku kaalmeeyo ma ogi ma yidhaahdo maaragtay meeshaan bal aan samaysto ani waxaan u arkaa taas waxa weeyaan wadaninimo xumo iyo danimo xumaan u arkaa ninka oo isku dayahay in oo maaragtay dhulka qaranka inuu qaato